waxaan walaac xooggan ka muujinaynaa habka xukuumadda xilkeedu dhammaaday ay u maamulayso doorashada bisha janawari sideedeeda sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka amniga caasimadda xilliga doorashada iyo la dhaqanka isimada xaqa u leh in ay soo xulaan xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka puntland sidaas darteed waxaan isla waafaqnay qodobadan hoos ku qoran kow in doorashada puntland cidna aysan wax faragelina ku samayn ee loo daayo reer puntland in ay si xor ah hoggaankooda u doortaan laba inay puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mug leh oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco maamulka wakhtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin qodobka saddexaad in amniga caasimadda xilliga doorashada loo daayo ciidanka daraawiishta iyo booliska puntland waxaa soo wada saaray si wada jir ah war murtiyeedkan murashaxiinta hoos ku qoran kow maxamed axmed jaamac laba faarax cali jaamac saddex bashiir maxamed xuseen namber afar cali xaaji warsame shan maxamuud khaliif xasan lix maxamed cismaan calimaad toddoba cabdi faarax juxa sideed khaliif ciise mudan sagaal maxamed cabdulaahi xuseen shoortaaye toban cabdiweli cabdiraxmaan geyre koob iyo toban aadan maxamed ciise gaadaale labiyo toban cabdirisaaq jaamac janno gale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mana jiraan wax su-aala oo aanu ka jawaabayno barnaamijka qoraalka ah baanu heshiis ku nahay aad iyo aad baanu idinku mahadinaynaa wassalaamu calaykum